You're listening to Jazz from the Heart of America here on VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axada bisha abril waa laba sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aynu ku soo qaadanayno dowrka madadaalo iyo wacyigelineed ee fanaaniinta xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ay ku leeyihiin bulshada qaxootiga ah ruwaadii ugu hornaysay endhigna waxay ahayd qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay waxaa ku jiray mataqaanaa gabayo fara badan maasooyin fara badan oo laisu turtuurayo
dhegaystayaal waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ama qhasiidooyinka intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka burkina faso ayaa dalkeeda ka ceerisay wariyaal ka tirsan wargeysyada lemond iyo liberation ee laga leeyahay dalka faransiiska sida labadaasi wargeys ay sheegeen hadda maanta ah waana tallabadii ugu dambeysay ee militariga xukuumad dalkaasi ku yaala galbeedka afrika ay ka qaadaan warbaahinta faransiiska laga leeyahay burkina faso sanadkii lasoo dhaafay ay ka dhaceen laba afgembi ayaa waxa ay dagaal kula jirtaa kooxo jihaadiyiin ah oo dalkaasi labadii kun iyo shan iyo tobankii kaga soo tallaabay dalka ay deriska yihiin ee maali wargeeska lemond ayaa waxa uu xaqiijiyey in wakiil wareedkooda dalkaasi iyo wakiil wareedkii liberation laga ceeriyey burkina faso labada gabdhood ee wariyaasha ah ayay mas-uuliyiintu u yeereen fiidnimadii jimcihii iyagoo u qabtay afar iyo labaatan saac oo ay dalka uga baxaan wargeyska ayaa sheegay in labaduba ay saaka ka degeen baris afhayeenka dowladda burkina ayaa sheegay in dowladdiisu ay si adag u cambaaraynayso waxa ugu yeeray dadkan loo ekeysiiyey saxaafadda si sumcadda dalka wax loogu dhimo waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee britain swella briferman ayaa axadda maanta ah xaqiijisay in dowladda u k ay wadaxaajoodda kula jirto kooxda taalibaan ee xukunta afghanistan kadib markii saddex nin oo british ah ay kooxdu xirtay dowladdu waxay wadaxaajood la wadaa si adagna uga shaqaynaysaa in la xaqiijiyo badqabka dadkeenna ayay briferman u sheegtay sky news wasaaradda arrimaha dibadda ee britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in si adag ay uga shaqaynayso sidii xiriir ay ula yeelan lahayd muwaadiniinta britishka ah ee ku xiran afghanistan laba nin oo ka mid a raggan ayaa la aaminsan yahay inay taalibaan u xiran yihiin ilaa bishii januari ee sanadkan ma cadda inta uu xiran yahay ninka saddexaad ee isna u dhashay dalkaasi britain warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu xeryaha dhadhaab ku soo diyaariyey wariyaha v o a cabdisalaam salas
kulan wanaagsan jaalayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a barnaamijka isbuucan waxaan ku eegi doonaa habka uu shaqeeyo fanka ka jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo doorka ay ka qaateen madadaalinta bulshada qaranjabka ku dhacay ee soddonkii sano ku noolaa xerya qaxooti barnaamijka waxaa marti ku ah cabdirashiid maxamuud cali oo ah jalaa iyo heesaa caan ka ah gudaha xeryaha balse ugu horreyn dhegeystayaal aan cabdirashiid barnaamijka ku soo dhoweyno waan dhowaahay cabdisalaan salasow horta aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid maxamuud cali waxaana ku magac dheerahay faroole haddana xagga fanka waxaa la yidhahaa muuse fanka muddo badan ayaan kusoo jirnay ilaa ninety four up to now ayaan kusoo dhex jirnay waa tahay muuse ugu horeyn bal taariikhada cabdisalaanow waa sax anigu waxaan ku dhashay mataqaanaa waddanka etoobiya gaar ahaan kililka shanaad gobolka qorraxay ayaan ku dhashay waan ka soo qaxnay oo soomaaliya aan soo galnay haddana soomaaliya waanu ka soo qaxnay oo kenyaanu soo galnay hase ahaatee kenya markaan soo galnay gaar ahaan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaanu mataqaanaa qalqaalinay waxa la yidhahdaa fan ayaan mataqaanaa aas aasnay annagoo dhallinyaro ah fankii markii dambe hay-adaha ayaa garab nagu siinayey iyadoo markii dambe haddana mataqaanaa qalabna loo keenay xaaladii fankana mataqaanaa hoosunba usii dhacaysa ma wax kor usii wada ma laha aad baad umahadsan tahay waxaad in yar dib ugu laabataa goortii aad barnaamijkan fanka aad ka bilowdeen xeryaha iyo qaabkii hawshaas aad qaybta uga noqotay
waa sax horta markii xeryaha qaxootiga dhadhaab annagoo joognaa ayaan waxaanu aragnay dadkii oo mataqaanaay qaxootigii soo wada daday oo soo wada qaxay oo meeshii ku wada rafaadsan hase ahaatee abwaan aad iyo aad u magac dheer oo muuse khaliif samatar layidhaha sanyara ku magac dheer oo hadda ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa mataqaanaa abwaan noo ahaa halkii baan fanka ka abuurnay riwaayaddii ugu hornaysay een dhigna waxay ahayd qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay qarnigii qaxootiga iyo qaaradaha burburay waxaa ku jiray mataqaanaay gabayo fara badan maasooyin fara badan oo laisu turtuurayo dhinac jacayl dhinac walba ka matelisa waa tahay qaybtan aad kaga hadasheen nolosha qaxootiga oo magacaba riwaayadda aad dul saarteen bal wax yar dhegaystayaasha la wadaag waxay ahayd mataqaanaay nin walwaley wax kuu sheeg waa yeel caruur noqoy shabeel hadalba laga waa libaax warafka lagu tuur dooligii ma suwidee xunsha weera kululaa wacdigii xumaan noqoy ka gudub waxaa kaloo ku jirta mataqaanaay riwaayadda oo dhex taalla qoys iska rafaadsan oo iska iska danyara oo iska dayacan oo wax dhaqaale aan haysanin qaxootigana ku dayacan aabbahoodna uu nin dhaqaale leh uu ahaa xagga soomaaliya haddana meeshan uu ku noqday mataqaanaa gaari gacan leh ma garatay ayaa ku dhex jiray marka riwaayaddu aad bay u fara badnayd aad bay u fara badnayd sababtoo tahay waa tahay heesihii markaas riwaayadda qaybta ka ahaa maxaad ka xasuusan kartaa waxaa ka mid ahaa calankan lahaa iyo ciidaydii hooyay ana ciila ku badayo kuloogay cadowge anigaa iscunayo cidhibtira dadkaygo badhna dibadu caydhisho shishayuhu ku caaya cadilow wallahayow allahayow waan caasiyowne cabanayana daba qabo kuwa waa carruuro waalid caalafku waayo an cashiira garano darbiciil la jiife kuwa gaaja cabato codkoodii la dhacayo dowladay u cabatiyo calankoodii waaye cadilow wallahayow allahayow waan caasiyowne cabanayana daba qabo
waa tahay in heestaa ayaa ku diyaariyey heestaas waxaa noo diyaariyey abwaan sanyare waayahay n heeso badan ayaad qaaday inta xere aad joogtay oo waxaad ka mid tahay ragga dhanka fanka aada looga qadariyo inkastoo waayihii waktigii ay idinka weecdeen n heesaha kale ee wacyigelinta ahaa ee ruwaadaas aad kaalinta aad kaga qayb qaadatay ma xasuusan kartaa hanama xasuusanayaa waxaa ka mid darsi weeye waayu dabaankuleylkiis la arag nafluhu kama durkaye duniduna darrawsato dareenka jirikaydanqee dimaysu saxnaa dadkaygow dimaysu saxnaa dadkaygow danteenna ma wadaha gorfayna dayrka qayrkaa dhisee dugsina kuu noqooni maaye danaystiya midaan damqayn danaystiya midaan damqayn dadkayagi kala dile duniduna darrawsato dareenka jirhikay danqee dhimaysu saxnaa dadkaygow dhimaysu saxnaa dadkaygow danteenna mawada gorfayna dee kuma si dhammaystir kale moogtahay taana ka mid bay ahayd
waayahay musow runtii waa erayo cajiib ah oo su-aal ku noqonayo bulshada soomaaliyeed soddon sano kadib su-aashaas jawaabteeda lama hayo maadaama fanka la sheego inay dabcan bulshada kale ka horeeyaan maxaa dareyntaa adigoo dabcan qof dhalinyara halkan soo galay fanka qeybka ah ilaa iyo haatanna dalkiina weli xasaraddii ka taagan tahay wallaahi bilaahi cabdisalaan odo horta waa iska qadar rabba wax walba waa ku qabataiyo qadar labada waa la qaataa weye sababto ay tahay waxaa weeye mataqaanaaye dee waddankiina waa artaa ilaa hadda mataqaanaa wax saldhig oo quman oo loogu noqdo ma laha halkanna waa dee xabsi kor ka bannaan baan iskaga jirnaa hay-adihiina wax tixgelin oon ku haysanaa ma laha markaan runta kuu sheego waayahay n nolosha halkan dhadhaab nin way erag ayaa ku tahay maxaad kalood ka diyaarisay haddii ay tahay wacyigelin haddii ay tahay dabcan rajigelin noloshii bulshada loogu dhisayo bal muusow aan dib kuu celiyo wakhti dheer bal maskaxda tuujiyo dhegeystayaasha
cabdisalaan waa sax maskaxda in la tutuujiyo marmar waa loo baahan yahay horta riwaayada fara badan riwaayada fara badan ayaanu ka diyaarinay riwaayad waxaan samey mataqana hamigii jacaylka halaag baa u dambeeyey waxaa kaloo la sameeyey mataqaanaaye adu waa fara badnaa hadda saa uma sii xasuusan karo way tahay aamigii jeceelka halaag baa u dambeeyey dabcan nolol barwaaqa iyo dabcan nolol kale ayaa kaga hadasheen laakiin ma xasuusan kartaa markaa heesihii ku jiray waan xasuusana waan xasuusanahay waxaa waxaawa mataqaanaa waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabadh isjeclaa oo soomaaliya isku jeclaa iyagoo mataqaanaaye guurkoodii aan weli suurtagelin qixi dhacay la kala yaacay hase caatee mataqaanaaye qaxootigii markii soo galeen noloshii ay isbeddeshay marka way badnaayeenniyo waa mataqaanaaye dee maskaxdeeda dee qofkii mugtay moraal wuxuu yeelanayaa mugtay wax dhiirigeliya markuu arko ama nolol ahwaysto baa mataqaanaaye qofkii uu moraal yeelanayaa oo wixii wada xasuusanayaa oo sukeynaa fankii uruurinayaa oo xikmaddii ay degaysaa mugtay waa tahay doorkii aad ku lahayd ka jilaa ahaan ruwaydaha ama fanka xeryaha qaybtii kugu wanaagsaneyd ama guusha aad sideeda wax ka gaartay maxay tahay muuse horta guul horta aan ka gaaray mataqaanaaye waa uun gabadh aan kooxda ku wada jirnay oo mataqaanaaye aan meeshii kooxda isku jeclaanay kabacdii ilaahayna ugu gooliyaan isu guursanay waa tirishadii ruwaydaha kula jiri jirtay gabadh yaroo jilaaba iska ahayd marka anagaa soo barbaariyay oo gacanta jiidi jiray kabacdina calaf baan isku yeelanay hadda waxay ii haysaa toddoba wiilii gabar marka faa'iida inta baa hoda kolley ka hayaa dee fankiina mataqaanaayey qaxootigii dadka waa iskaga baaba'san yihiin waa tahay muusow haddii aan yaraa xogaha aan kaftan ku geliyo dabcan jaceylka hadda muquuranaysaa odaana geliya mogtahay badweyn kale n gabadha iscalfateen inta aad jilayseen jaceylka iyo dabcan hasaawaha heeso aad u qaaday ma jiraan oo kaa soo burqaday amaba sheeko idin qusaysa laga sameeyey oo aad qaaday ha waa jiraan waa jiraan waa jiraan ku dhufofalay mataqaana xubbigiyey kalagacalkiyey xubbigiyey dhanlalandhanlan kalagacalkiyey dhanlalandhanlan xidigii cidjidhay xayadayadunbaan ku xasuusanaya xubnaha iyo jiirkiyo xididada dhexdoodiyo xagalaad i cararti sida waayir xadhig baad xooggiyo laabtiyo dhabarkadii ku xidhantii xaq weeye xaq weeye caashaqu xaq weeye xagguu adiga ah adiga kula maray xanuunbaa alla igaadho lan xogwaaray sibaani ii sheeg xaqiiqada ii sheeg xaqiiqada
waayahay muuse heestayaa hore u qaaday heestan wallaahi waxaa ii sameeyey abwaan khaliif muuse samatar sanyare ninkaas anigu abwaankiigaan ku dhaarto weeye aniga isagaba hadda ila hadda xeryo qaxootigan ku cadabinahay sumada garan marka abwaan qaali ah waay waayahay heestaas dabcan ma duubteen oo dabcan heesa dheli kara ma taha maya maya maya maya wax la heli karo oo la rekoord gareeya xataa maaha sababtoo tahay qofku markuu dhaqaalihiisa koryayo mataqana wax aalad garayn karaa ama ururin karaa moogtahay annaga waxaa waaye markaan isu nimaadno wuxuu noo sameey mataqana waa heesaha muusig yaa ku sare heesaha muusiga waxaa saari jiray nin hadda mataqanaaye ana geerisa maqal oo shankar la dhaho kabacdi waxaa noogu xigay mataqanaaye yar shariif dhahan oo qolyihii ka kuma loo qaaday maraykanka uu qaatay oo abaantuda yaa ku xigay kabacdi haddana ciyaal yareeraa noo soo baxo mataqaana nin haddana sidoo kale cadibin oo cabdiqaadir mayel maxamed la alaalax ku magac dheer oo dabcan aalax waan bartay aad aad dheer jooga marka dhallinyaradaasa markii dambena noo gargaraaci jirtay kabacdi dhalinyaro kaleoo kooxan ugu soo biirta uu faysal hanad ka mid yahay yarka hadda nairobi jooga sumada garana dee wixii dee waa adiga waktigii haddaan adiga marba si uun aad u socoteen waa yahay dhinaca kale n wakhti dheer kadib rajada faneed ee xeryaha iyo nolosha dabcan gruubkiina fanka maxaad noo sheegi kartaa wallaahi salasow markaa runta kuu sheego waxaa waaye fanka meeshan aad buu u hooseeyaa natin waa dhulku yaallaa sababtoo tahay xataa qalabka aan haysanay ee hay-adda mataqaana na siisay si xornimo waa naloo siin waaye aanu ku shaqaysano mataqaana kooxda hidiilaha yeelata iska madax bannaan waana loo diiday waa tahay xilliyada munaasabadaha ay jiraan dabcan xeryaha waladin yeeraa oo maarkaysaa bulshada waad madadaalisaan n marka laga tago maalmahaas n barnaamijyo ka baxsan oo aad qabataan ma jiraan mia maya maya hadda waagi hore moogi laga hadda ma qabano sababtoo tahay qof walba noloshiisu cayrsanaya halkaa maalin baa mataqaanaa lahaa waxaasaa jira markaasaan tagnaa dee wixii laanagisaan ka soo qaadana waan kusoo kala yaacnaa marka ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayd bulshada iyo fanka soomaaliyeed bulshada horta soomaaliyeed waxaan leeyahay mataqaanaay bal soomaaliya horta mataqaanaay idinka dib isu xusuusta oo dib isu fiiriya oo bal dadwey dadkii mataqaanaa shacabkii qaxootiga ilaa soddon sano dhex fadhiya ilaa hadda dhex taagan wax nolol aan ku haysanin wax isbeddel aan ku haysanin dee waxay sugayaan waa idinka un ay fiirinayaan iyo waddankoodii sidii mataqaana bal isbeddel inuu ka dhaco ilaa haatan wax soo muuqda ma leh idinkii baa dib isugu noqdo iska qabsanaya idinkii baa mataqaana isku dhedhegaaya dee mataqaanaa nabadda ka shaqeeya mataqaanaa dadka meeshan cidhiidhiga ha ka baxaane midda kale waxaan leeyahay mataqaanaa xagga fanka dhallinyarada marka waxaan kula dardaarmayaa fanka dadka mataqaanaa matalaya ee hadda mataqaanaa fanaaniin baan nahay leh anshaxa inay ilaaliyaan oy ku dhaqmaan mataqaanaa fanka siduu ahaan jiray hadduu qofka jacayl ka hadlaayo uu jacaylka sidiisa u saaro hadduu mataqaanaa wadani ka hadlaayo wadanigiisa uu sidiisa u saaro soomada garan laakiin inuu aaladda ku xareeyo mataqaanaa wax cay iyo aflagaadi iyo saqajaannimo waa laga fiicanya fankana meelba uga dhacayaan kulligood dhallinyarta hadda fanka matalaysa fanka dhan meelba uga dhaceen hana iska ilaaliyaan waxaas guud ahaan saaxib ayaal barnaamijkii hibada iyo labuurka toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka oo idinka imaanayey xeryaha radhaab ee dalka kenya barnaamijka wuxuu idinka imaanayey xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya balse dhegeystayaal aan dib idinkugu celiyo bahda washington iyo qeybaha kale ee idaacadda duurnimo
aad buu u mahadsan yahay cabdisalaam salas oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaadna kala socoteen haatanna australia qaar ka mid ah waalidiinta iyo hogaamiyaasha diinta ee dalka australia ayaa ka walaacsan sharci ay doodiisu socoto oo ay dowladdu ku doonayso in macalimiinta wax ka dhigaya iskuullada gaarka loo leeyahay ay qasab tahay inay noqdaan kuwo aaminsan guurka dadka isku jinsiga ah cabdicasiis cabdi faarax qoryooli oo ah xogayaha golaha muslimiinta gobolka victoria ayaa u waramay sahre cabdi axmed
sharcigan waxaa weeye in dowladda ay bilowday tashi sidaad oo la socotaan ama dadka dhegeystayaasha qaarkood ay la socdaan wadamada galbeedka markii sharci la bedelayo waxaa marka ugu horeysa tallaabada ay tahay tashi ama consultation waxay yidhaahdaan oo ah in dadka la wareysto oo loo soo bandhigo fikradoodana la weydiiyo marka waa sharci dowladdu ay ku doonayso inay wax kaga bedesho sida loo maamulo iskuulaadka sida gaarka ah loo leeyahay kuna salaysan diimaha ama ha noqdo diinta islaamka ama diinta judaismka ama christianka marka iskuulaadka madaxa bannaan ee sida goonida ah loo leeyahay aan dowladda hoos imaanin islamarkaasna ku salaysan diimaha sidii waxaa looga bedeli lahaa sharci quseeya oo taariikh ahaan soo jiray laakiinse dowladda hadda ay u aragto in uu takoorayo mujtamaca qaar ka mid ah waa hagaag bal marka waxaad iiga warantaa sharcigan yuu xuquuq siinayaa maxuuse ka bedelaya sharciga hore usoo jiray
waxa uu ka bedelayaa sharciga hore usii jiray in wixii hadda ka horeeyey sharcigu wuxuu ogolaa wadankani iskuulaadka ku salaysan diimaha in ay fuquuqi karaan ama shaqada ay ka eryi karaan ama aysan shaqaalaysan karin oo ay xaq u lahaayeen dadka aan aaminsanayn ayaga diintooda amaba aan noolayn oo aan ku noolayn nolol waafaqsan diinta ayaga ay aaminsan yihiin marka waxaa soo gelaya qof tusaale ahaan iskuulaadka muslimiinta in ay shaqaalaysan karaan oo keliya muslimiin ama ay shaqada ay ka eryi karaan haddii qof macallin ah ama shaqaale iskuulkooda ka mid ah uu la yimaado waxyaaba kasoo horjeeda dhaqanka iyo anshaxa diinta islaamka tusaale ahaan sidoo kalena xuquuqdaas waxaa lahaa dadka kale kirishtaanka iyo iyo iyo juushka ama marka sharcigan hadda waxa u bedelayaa marka in haddii la meel mariyo ay iskuulaadka xaq u lahayn inay markaa faquuqaan tan dadka marka ka waraacinaysa si gooni ah soomaalida waxaa weeye arrinta ku saabsan jinsiga ama dadkan isku jinsiga ahi inay isguursan karaan taas baa marka welwel badan ku keentay dadka oo ay ka cabsanayaan marka in baritaankii la barayay ardayda amaba tusaalihii ay arkayeen ay soo galaan marka iskuulaad ayagay u arkeen inay yihiin goobo ka madax bannaan oo diintoodii dhaqankoodii ay si xora ugu noolaan karaan waa tahay marka ka sokow waalidiinta iyo dabcan dhinacyada diimaha oo dabcan muslimiinta keliya aan ahayn laakiin christianka iyo saad sheegtay diimaha kaleetoo dhan ma jirtaa madow midow arrintaas ay ka leeyihiin oo ay rabaan inay dowladda si gaara ugala hadlaan
ha waa isku yimaadeen iskuulaadka madaxa bannaan oo dhan khaasatan kuwa diimaha ku salaysan waxa ay ka midaysan yihiin in ay u arkaan in sharcigaas la rabo in la meel mariyo uu yahay mid xadgudub ku ah xuquuqdooda diineed wuu siiyey sharciga wadankan ama waddamada galbeedka oo dhanba marka waa midaysan yihin waxaad moodaa in ay tahay qadiyad ay ku midaysan yihiin diimaha weliba diimaha abrahamka halkan laga yidhaahdo oo ah kirishtaanka yahuudda iyo iyo iyo muslimiinta oo markaa ayagu arka in isguursiga dadka isku jinsigahi ay kasoo horjeedaan waxa ay aaminsan yihiin oo arkaan inay yahayn diimaha samaawiga ah ee lasoo dejiyey marka waxay isku keentay dad laga yaabo in badan inay kala fikrad yihiin ama ay ku kala dawan yihiin fikrado badan waxayna walaac badan ku dhalisay dadka ayagu raba in ay ku dhaqmaan diintooda miday doonta ahaato oo u arka marka in si gooni ah loo beegsanayo aaminaadda iyo waxa ay aaminsan yihiin
waata ugu dambayntii marka adinka waalidiinta xataa soomaalida iyo muslimiinta guud ahaan maxaa walaaco arrintaasoo xoogan oo idinku abuurtay
walaa walaacan waa jiray oo muddo dheerba waa jiray taasaana keentay in waalidiin badan oo soomaaliyeed iskuulaadka guud ee ay dowladdu gacanta ku hayso ilmahooda ay kala baxaan oo marka ay geystaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay ee islaamka ah taabaa marka hadda ay kasii walaacsan yihiin in haddii sharcigan la bedelo ay saameynayso iskuulaadka waxaa kaloo jirta waxaa isku xiran fundinka ama lacagta dowladdu ay bixiso iyo qaabka haddii sharcigan uu meel maro ula fargelayo lacagtas ay bixiso marka iskuulka ha ahaado ama ama ha ahaado mid diin ku salaysan ama ha ahaado mid gooni loo leeyahay ama mid ha ahaado publiga ah oo ka dowladda ay maamusho ha noqoto kulligood lacagta lagu bixiyo waxaa bixisa dowladda marka haddii isbedel sharciga uu yimaado waxay saameynaysaa sidii loo maalgelin jiray iskuulaadkaasi waxayna ku adkaan doonta haddii uu dhaqan galo in dadku intooda badan ay helaan sida ay u rabaan in caruurtooda loo tarbiyeeyo diin ahaan
kaasina waxa uu ahaa cabdicasiis cabdi faarax qoryooley oo ah xogayaha golaha muslimiinta ee gobolka victoriya ee dalka australia oo u warramayey sahre cabdi axmed markana dhinaca qasiidooyinka iyo codka khadiijo foode intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v owe tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay ramadaan wanaagsan